bulshada soomaaliyeed ayaa toddobaatan iyo shan boqolkiiba waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin dhalinyaro waxayna dhalinyaradu door wanaagsan ka qaataan horumarada kala duwan ee dalka ka jira dhalinyarada soomaaliyeed oo ah kuwa duruufo adag soo maray muddaduu dalku burbursanaa ayaa haddana ah kuwo kaalin firfircoon kaga jira dib u soo kabashada dalka waxayna ka qayb qaataan dib udhiska dalka iyagoo sidoo kale door muuqda ka qaadanaya nabadda iyo xasiloonida dalka iyo sidoo kale horumarinta arrimaha bulshada qaar ka mid a dhalinyarada ku nool degmada dhuuble ee gobolka jubbada hoose ayaan wax ka weydiiyey doorka kaga aadan dhalinyarada soomaaliyeed horumarinta arrimaha bulshada waa kuwan iyagoo noo faahfaahinaya doorka kaga aadan mudane waan dhowahay magacayga haddaan ku bilaabo cabdullaahi axmed nuur marka aad baan ugu mahad celinayaa adiga iyo bahda raadiyaha bahda saangooni ne wallaahi doorkaas haddii maaragtay aan ka wada maaragtay lafaguro door muhiima kaga aadan waayo dhalinyartu boqolkiiba toddobaatan iyo shan waa lafdha horta bulshada wax kasta oo hadda yimaadana maaragtay oo howloo timaado maaragtay dadka la rabo inay wax ka qabtaan ama wax ka gaadhaan mustaqbalkana ku aadan yihiin waa dhalinyarada marka dhalinyartu marka la fiiriyo door noocee ayay kaga aadan arrimaha bulshada door aada muhiim u ah boqolkiiba boqol ayaa kaga aadan magaceygu waa shaafiyaa la dhahaa waxaan ku noolahay degmada dhobley aad baan u dhowahay idaacadda radio sanguuni waan ku dhowahay markaan u dhaadhaco su-aashaada dhalinyaradu wax badan baa kaga aadan markii la fiiriyo dhalinyaradu waa horta u wax bulshada mar welibana waxaaway waxyaalaha inta badan bulshada horumariyo oo dadaalka badan sameeyo maadaama ay inta badan markii la dhoo goobaha shaqada ay u badan yihiin dhalinyarada